Dhowr habeen ka hor waxaa guri ku yaala magaalada Jigjiga xilli habeen ah u daatay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ee Itoobiya ka dhistay dhulka Soomaali Galbeed. Ciidankan ayaana dhibaatooyin kala duwan u geystay dadkii guriga ku noolaa, islamarkaana kula kacay jirdil xooggan kadibna barakiciyey. Inkastoo gurigu ahaa mid lagu murunsanaa, haddana ciidankan ayaa si xun ula dhaqmay qoyska, waxayna dhulka ku jiideen haweeney waayeel ah, ka gadaalna gaari ayay ku tuureen. waxaana sida ay wax u dhaceen ka warbixisay haweeney ka mid ahayd dadkii guriga ku dhaqnaa xilliga uu dhacayay falkan, iyadoona sheegtay in askarta ay ula dhaqmeen si naxariis darro ah.
habeen dhaweed waxaa igu dhacday anoo gurigaygii jooga ayaa ciidan la ii keenay meel ay ka yimaadeen aanan garanaynin dhowr qabaal baa ii soo daatay kabacdi haddana ciidankii waa lasoo kordhiyey qofta la iima sheegin gurigii markaan si albaabkana loogu garaacay ee, waa ayo waa ayaan dhaana bay dhaheen waa ciidan maxaa dhacay guriga ka soo baxa maxaanu ka soo baxaynaa gurigan annaga amar baana la siiyey inaad gurigan kasoo baxdaan weeyaan haye waaye walaal waan kasoo baxaynaaye maxaad se igu dilaysaan ood gurigayga iyo carruurtaydii iyo hooyaday u dhibaataynaysaan mayan aya annagu kuma dhegaysanayno guriga waa inaad hadda ka baxdaa hooyaday waa lasoo tuuray wayna iska xanuunsanaysay markay kici weyday dee argagax ay ku noqotay ciidankan meesha s- soo daadiyey ayay ku dhaheen baxaya ma baxaya bay ku tidhi mana kacayo kabacdi hooyo lagama la- lama sheekaysanin waa la jiiday qabaalkaa la geliyey gaariga ciidanku saaran yihiin Waxay intaa ku dartay in ciidankan ay alaabtii guriga ku jirtay ay bannaanka ku soo daadiyeen, kadibna qoyska ay ku qaadeen gaari isku roge ah.
kabacdi waxaa dhacday isku rogo la waday in la iisoo geliyey gurigii afartii waddo ee guriga kasoo horjeedayba askar baa lagu xiday taleefanadiina waana laga qaaday qabti markii la wada guray la daadiyey banaanka loo dhigay dadkiina la wada qabtay ee la wada xareeyey ilaa sagaal qof oo xitaa ugaaskaygii oo markaa intuu ka yimid ee dhagax buur arrintan u yimiday oo na soo salaamay uu ku jiro qabaalkii la wada saaray ee la wada qaaday ayaa ari keligaata iyo ku yaroon dhalay oo toban jir ana lagu reebay gurigii markaas alaabtan taban kuu guraynaa intaan halkaa fadhi ciidankaman baan ka war helay Askartan oo askunkooda iyo aasaaskooda ay leedahay dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxa ay qaybaha kala duwan ee bulshada u geysanayaan tacadiyaad xanuun badan, waxaana xadgudubyada sida joogtada ah u dhaca ka mid ah dilalka, dhaca bareerka ah iyo afduubka loo geysanayo dhalinyarada aan waxba galabsan, kuwaas oo ay u gacan geliyaan ciidanka Itoobiya.